waa tahay v o a ayaad dhegeysanaysaan dhegeystayaal waxaa la soo gaarayay xilligii hadahayoo kale aad dhegeysan jirteen barnaamijka cawiyeyska washington caashi ibraahim aadan caashi cuud ayaana la diyaara
dhegeystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan toddobaadkanna barnaamijka caweyska washington qodobadaan idinku hayo waxaa ka mid ah arrimahan gobaadee aanada gunaadkiyo reebaayo godobtee inuu rag isku gowraco gaashaanka warankiyo godmaa la ysu qaatay gayaan isu gumaadeen bal aan yaro gorfaynne geedka gogasha noo dhiga waxaa qayb kale oo ka mid ah sheekadii taxanaha ahayd ee gobaad waxaan kaloo idiin hayaa dal ay jaaliyadda ugu badan muslimiinta ugu badan iyo madowga ugu badan ee ku noolba ay yihiin soomaali talow dalkaasi waa kee barnaamijka cawayska ayaan caawa idinku haya waxaad sidoo kale barnaamijka cawayska washington caawa ku maqli doontaan qayb kale oo ka mid ah waraysigii aanu la yeelanay fanaanka cabdiraxmaan siciid xadanteeye gabdha toddobaad kor baa balmeeriyeyo gabadhi wayba baxday o isagu saaxiibkaa intuu ninkii abwaanka jaamac baqyo kasoo kacay ayuu xaafadii yimiday gabadha markaasuu yihi hiblaayo ma joogtaa markaasi meed waxba ogeyn maxaan ogahay hiblaayo way dhooftay oo xagee tegtay holland bay tegtay oo waa la guursaday ninkii marudilah halkiibu kasoo noqday kadib abwaankii halkiibu ka sameeyey marka markaa ninkiiba wuxuu ku rayoonaya isagoo jibuuti joogo iska horday inuu holland joogo gabadhii la joogo uu la socdo markaa wuxuu ku dhaha anigoo hurdaan riyada anigoo hurdaan riyada holaadaadiya halkaad joogtid baa habeenkii layga helaa waa caawa iyo caweyska washington horumare sheekada gobaad ee aad barnaamijkan caweyska washington iyo sidoo kale barnaamijka dhalinyarada maanta aad ku maqashaan ayaan toddobaadkan idin haya iyadoo weliba sheekada gobaad ay meel xasaasiya marayso fariimo ad adagna hawada laysu marinayo ismaaciil xuseen farjar oo sheekada inoo hayo waa
waa mar kale iyo silsiladeennii gobaad toddobaadkii hore waxaa sheeko inoo joogtay iyada oo gobaad ay soo hadashay oo tidhi saxarahan dhex jooga hase ahaatee hal abuurrada reer yudhub ay yidhaahdeen malaha gobaad baariis ayaan ku aragnay iyada oo dalxiisa laakiin gobaad ayaa warkeeda la dhowrayaa in ay saxaraha ka soo hadasho ama baariis inan da'yar oo lagu magacaabo rayaan bashiir xuubey oo ku nool magaalada muqdisho waxayna leedahay raggiinan isku haysta gobaad horta warkeeda oo sugan yahaya dhanka kale sagabankii xaajada gusheediiyo asal gogasha noo dhigay yaxyaa nuga golleeyee sida nin gabood falay garbaduub laguu xidhay oo gabaad daraaddeed gega uu ka duuliyo garoon caasha kaa dhigay ah beer caashaquu galay gocashada u nugulaa laba is afgaratay guur ku wada heshiisay wax soo dhex galo oo kala geeya badanaa inantaan gadoodee intay oday gaboobay guri ay la gelileed gubtahanyada daraadda gabahiirta doorbiday gaabkaaga baahan ee aad la gaarhini kaba aamus aan garan weli gacalahaygow kuugu soo gabaysa sida aan gurfeeyey cidla kuguma goysee nin waxgarada noqo oo murugada ka giijoo samurku yaanu kaa gurin gabadhaa ka gaara waan gartay aad bay u mahadsan tahay rayaan bashiir xuube oo ku nool magaalada muqdisho toddobaadkan hablaha ayaanba dab yarshidaynay waxaa magaalada hargeysa fariin ka soo dirtay inan hal abuura oo lagu magacaabo leyla cali faarax waxayna leedahay arrimahan gobaadee aanada gunaadkiyo reebaayo godobtee inuu rag isku gowraco gaashaanka warankiyo godmaa la ysu qaatay gayaan isu gumaadeen bal aan yaro gorfaynne geedka gogasha noo dhiga horta meeday gabadhii yeese guriga dugsooniyo koogayina baditaal yaa gaaridii dumar u gabooday meel wacan yase baadi gooboo gelin qudha daraaddeed guntiyaa u giigsaday aaway gadhcadaagii giniyada ka dhiibee barakicii gabantaa wiilkay guyaal badan kalgacayl la godashay guud ahaan faceedana uga gooni noqotee gayaan uga irdhowdow meeday gacaladaadii sawtaa geli cidlaah iyo giriyaad u hooyatee saxarii gubanayiyo ku godoonsan meelbaas gaajadiiyo oonkuna ku gowracay habaas weyn gurmadiyaa u tegay weli haddaan gaacda maansada gees kale ka eegoon soo gudbiyo wixii jira anigoon cid gaasirin runta lagama guuree gama ii wax iga raray oo aan la gamashiiyey ayuunbaa isoo galay annagaa ku guursanne soo carar gobaadeey badahaa ka soo gudub baakistaan u soo guur dub u soo gucleeyow gurigii hargeysiyo geyigii ku soo noqo hadalladan iskarab maray midba geeskahaaneed cajabaya balgooxow googgaadayaa furay oo cigal la garab dhigay yaa geesigii dhalay intuu kabaha soo guray masjidyada la galayuu ka yabooshay goor hore gaarba uma taqaanide gacan haadis waa maxay inta dibadgelowdiyo qurbajoogga gebigood ayaan leeyay guurtaay geniyada la laabto goolaabtan joojiya wacdaraa ka dhacay goobta aad bay u mahadsan tahay leyla cali faarax oo ku sugan magaalada hargeysa waxaa mar saddexaad silsiladan gobaad ku soo noqday hal abuurka cabdirabbi bashiir guuled oo ku nool dalka bakistan isaga oo furfuraya qaar ka mid ah hal xidhaalayaashii horey la isugu weydiiyey barnaamijkan sidoo kalena rag badan jawaabo u diraya halxidhaaladu waana nin kastaaba gaarkii caynkii ku geegsiyey kol haddiiba geeyada gobad gudhaldhaalay guuskeeda lagu xidhay maraqan ka goyno guntinta aanaa furin dadkan icagooree gacalo lagu sheegay guya deerba tarisay lulumaha biyaha gala oo galima jooga kanicada gudaysa guudkeed ka duusheeya goorteeda ila faan galku quusinayo galab iigu joogay gundahay ku laasheeyay gudninta anaa furay waa caashaq ruuxii kaa galabku kaasiray god walbaa lakugu riday keligaan angocoshada uurkaaga gubayo geedheer ku saaray maanu midaa garan gada kale waxaan odhan anigoo gafmaansada gacalow ku maagayn ifiyow gar baa naqay gocoshada warkaa helay inaad geelka cayr tahay geesaday ka maran tahay gurin aad ka dhiibtiyo gini jeebku gurnayn waxaa maragta ii galay godobtaa tilmaantay gobaad ay ka carartay lagu sheegay gabilay haddaad gabadha guuriyo gurmad ugu imaan karin allayow ha gelin gacalowka dheero
silsilada gobaad oo dhammaystiran waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee bixi doona idaacadda duhurnimo ee maalinta berri ah haddii rabbi idmo haddii aad jeceshahay inaad ka qayb qaadato fadlan fariimahaaga noogu soo hagaaji ciwaanka la'aanta afka soomaaliga ee somaali at v o a news dot com
meelaha ugu qabowga badan ee caalamka waxaa ka mid a waddanka finland hase ahaatee waxaa la yaab leh in jaaliyadda ugu badan ee dalkaasi ku nool ay yihiin soomaali oo weliba haddii ay madow tahayna waa soomaali hadday muslimiin yihiinna waa soomaali oo jaaliyadda ugu badan ee dalkaasi degan waa dad soomaali ah waxaa halkaasi jooga weriye cabdisalaan ibraahim hereri oo waayadanba ku jira safar tabliiq oo xagga saxaafadda ah waxaan kala sheekaystay hereri soomaalida iyo qabowga iyo barafka la yaab kale ee halkaasi ka jira gaar ahaan magaalada owlu ee dalka finland cashaay aad iyo aad baad umahadsan tahay waana ku salaamaya adigii asxaabta kaleba booqashooyinkayga dhinaca saxaafadda ee aa u bixiseen tabliiqa saxaafadda waxa aan iminka joogaa magaalo la yidhaahdo owlu waxay ku taallaa cidhifka waqooyi ee waddanka finland waa dhul aad iyo aad caan ugu ah dabowga iyo barafka faraha badan lee ka dhaca xalay markii aanu soo gallay magaaladan owlu caashaay minestady bay ahayd minestady waxa weeye inta biyuu ku barafoobaan bay soddon derajo hoos uga martay marka marka barafkii wuxuu isku bedelay dhagax iyo dhalo wallahi waxaynaan shuqul ku lahayn buu isu bedelo horta dee baraf buura ah ayaad caashay arkaysaayoo marka jidadka iyo laga xaadho ayuu buura noqdaa waddada hareeraheeda yaalla waa gartay dhirtana waxaad moodaa kuwa booskaadhada lagu soo sawiri jiray oo dee iyagoo sidan aanu weligay iyo allahay ma arag waa dhirtii oo deedna caleemama laha dabcan laakiin laan walba barafku uu saaran yahay dadkana waxaad moodaa caashay sida loo labisan yahay oo haddaanad sidaana u labisanin aanad kaba dabaalanaynin waa gartay inay dayaxa tegayaan waxaalayaali waxaad dhar leeday baad xidhanaysaa indhahoo keliya waa inay kusoo jeedaan Haye.
laakiin walaal waxaa mucjisada ah ee weligay aanan anigu meel laba adiyada ku arag waxa weeye qoraxdu waxay usoo baxdaa ku dhawaad tobanka subaxnimo qorax la sheegana ma ahee waa dee iftiinkeedii uun haye dabadeedna saddexdiiyo badhka ilaa afartoo rubcla ayay dhacdaa salaadii jimcaha caashay waxaanu tukanay labiyo tobankii iyo rubuc shan iyo toban daqiiqo kadib ayaa haddana deedna la adimay casarkii Waa dhintay.
iyadoon eh, dadkii masaajidkaba ka dhammaan oo sidii loo fadhiyo shan iyo toban daqiiqa udhexeeya duhurkii iyo casarkii dabadeedna markaasaa haddana afartoo rubcla waxaa la tukanayaa een, maqribkii Een, laakiin waktiga iyaguna ay dhibaatada ugu badan mutaan waxa weeye waktiga een, eh, rabadaan soo kalo inta badan ku dhacda xagaaga saacad keliya ayaa qoraxdu ay ka yara libidhaa kama dhacde way ka libidhaa haye marka saacad iyo badh wakti ay igu sheegeen ama saacad iyo rubac oo keliya ayaa dadku uu afuraa casheeyaa wixii uu qaadi karo u qaadaa labiyo labaatan saacadood iyo badh bay soomaan Waa.
taa ka waran marka malaha meesha looguma talagelin hadda dad sooma inay meesha joogaanba looguma talagelin malaha iyo dad salaad tukada midna I- iyaga qudhooda oo iminka muddo dhowr iyo labaatan sanadooda dadka badankooda waddanka joogay baa doodaasi weli taagan tahay qaar baa iyagu ku adkaystay inaan waktigaasi siaad sheegaysa la soomi karin dabadeedna waxay sameeyaan qaar sacuudigay la soomaan qaar turkigay la soomaan qaar waddankiibay la soomaan qaar meelo kaley la soomaan qoraxdii oo dhan waa la iska dhaga tira miya iyo iftiinkii cidi kuma xirnaba dadka qaarkood laakiin qaar baa ku adkaystay oo yidhi annagu sidii diintu tidhi intaa qoraxdu ay maqan tahay qoraxdiina dee qorax la sheega maaha waa eh, qorax dhacaysa maaha waa qorax yaro libdhaysa saacad iyo badh bay maqnaanaysaa horey kasoo noqonaysaa horey kasoo noqonaysaa ha salaamaad waa duna sidaaya dunida noocaasa caashay waxaa kasii daran weliba inkastoo wadamadan scandinavianku ay isku wada mid yihiin haddana halkani waa cidhifkii waqooyiga adduunyada ee dhulka laablan la yidhaahdo ee aan iminka kaala hadlayo maantoo kale dadku way faraxsanaayeen oo waa minus twenty five minus twenty three marka waxay kuleeyihin waaba laynala shaa'iriyey maanta diirimaada laakiin haysana walaal laba xero oo qaxootigu ay ku jiraan baa magaalada duleedkeeda ku yaala haye hadda adugu qiyaas xeryaha qaxootiga oo ku yaala dhul sidan oo kale ah oo soomaali badanina ay ku jiraan waaw xeryaha marka sidee u egyihiin bal dad sawir ka bixiso ma teendooyinba ma dhismayaal dhisan oo iska eh, xero loogu magacdaray laakiin facilitygii oo dhan haystaba ah
Eh, dabcan haddii facilitieska oo dhan aanay haysanin eh, dee nololiba ma suurto gelayso run ahaantii xeryaha qaxootiga weli maan tegin laakiin eh, maanta ilaa berri baan ku tala jiraa inaan tago waxaa la ii sheegay ilaa dhowr iyo afartan qof oo soomaaliya midkiiba inay ku jiraan waana dadkii imika soo galay een, oo waddanka markay inta badan eh, soo galaan waa loo kala qaybiyaa dalka oo dhan markaa waa dadkii cusbaa ee hadda soo galay laakiin guud ahaan waddankan caashay waxa ku nool ilaa dhowr iyo toban kun oo soomaaliya ilaa dhowr iyo labaatankii sannadood ee ugu dambeysay ayay eh, waddankan joogeen badankoodu Eh, qaar fara badan oo kamid a dhalashaday qaateen markii ugu horreysay waddankan ay yimaadeen Een, waxay la kulmeen cunsuriyad aada u fara badan iyo iyagoo la jir diidayey taa way ka yara ladan yihiin imika En, laakiin waxa kale ee caashay in la xuso mudani waxa weeye weligaa yaalahaameed adigoo aragtay ama maqashay waddan soomaalidu ay yihiin jaaliyadda ugu badan hadday madow yihiin iyagaa ugu badan hadday muslim yihiin iyagaa ugu badan haddii carabnimo la yidhaahdo xitaa Iyaga- soomaalidaa ugu badan waddankan waa gartay maxaa taa ugu wacan baa lihi De, qaxootigaa faraha badan ee soo galay dhowr iyo toban kun oo kale jaaliyada ay ka joogaan ma jirto haye cabdisalaan magaalo sidaa u kadeed badan oo ministedi iyo ka badan ay marayso qabowga uu maraayo halkaanaaba eh, la joogi laha iyadoo miniskiiba aan la gaarinoo een, soddon iyo labaatan iyo ay marayso maxaa u doontay meel noocaasa maxaa galay tabliiqa gale muxuu ahaa
caashay tay keentay eh, waa arrinta aad iminka ka dhawaajisay lafahanteeda bal hadda inaan arko meel minus thirty degree centigrade ama ka badan oo barafkuna uu saa uga dhacayo oo qorax naf leh oo la sheegana aan la arkin iftiinkeeda mooyaane bal hadda sida dadka soomaalidu ay ula qabsadeen marka magaaladan owliyo iminka aan kaala hadlaya afar boqol baa degan soomaalida iyo intaa xeryaha ku jirto ilaa boqol la ii sheegay inay ku dhow yihiin Dee marka maba yaraba cidhifkii adduunyada hadday shan boqol ku joogaan soomaalidii dunidao dhan bay u qaybsanta marka meel walbay joogaan aad iyo aad waxaan umalaynaya dayaxa iyo maarsiyo meelaha iminka la saaminayo hawada sare haddii la tagana qaar unbaa loogu tegi lahaa mara aad iyo aad aad iyo aad aad baad umahadsan tahay cabdisalaan aad baad umahadsan tahay adigaa mudan walaa
qaybtan aan kusoo xirayo barnaamijka caweyska washington ee caawana waa waraysiga fanaanka cabdiraxmaan siciid xadanteeye oo aad toddobaadyo dambe ku dhegaysanayseen barnaamijkan caweyska washington wariyaha v o a ee magaalada jabuuti ramadaan muuse ayaa waraystay fanaanka xadanteeye heeska holland ma kuwii aad qurbaha ku tiriseen baa isaguna
may wallahi heeskaas waa hees ee rabadaan oo qisa run oo ku fadhiya waxaa sameeyey abwaankii weynaa jaamac baqayo ee heeskii hore dad bayaan dad bayaan isu diidin sameeyey ayaa sameeyey marka wuxuu iga sheekeeyey abwaankaasi nin saaxiibkii ah oo isku majlis ahaan jireen ayaa gabadh la sheekeysan jiray sidii caadada gabadha muddo badan bay sheekeysan jireen ha sheekeystaan laakiin ninkan saaxiibkii dhaqaalo fiican ma u haysan oo dee ama gabadhii ku doono ama ku guursado marka sanadba sanad buu dhiibay wixiina waa gabadh iyaduna wakti waa ku socda maalin maalmaha kamid a ayaa ilan gabadho iska aamusta wiigga dambaba carabkeygii baa soo baxay oo nin baa holland kasoo doonay wuu yimiday oo reerkii mashaqeeyeyo yaradkii bixiyeyo maxaan ku dhahdaa vc iyo wixii oo dhan isa saaran bu gabadhiina wiigga dambe bay ugu daraydi gabadha waa u aamustay marka maalin maalmaha kamid a sarkan wax kasta salaasada ay noo ahaato sii daran dee ba- ballantii caadigii la qabsan jiray ilaa show salaasada koor ba baxaysa iyaduna vc iyo wixiigii bay saaran gabadha toddobaad koor baa la meeriyeyo ninkii wayba dhoofeen oo gabadhi wayba baxday oo isagu saaxiibkaa intuu ninkii abwaanka jaamac baqayo kasoo kacay laba yeeroo majood soo cunay ayuu xaafadii yimiday gabadha markaasuu yihi heblaay ma joogtaa gabadheereeda shaaqidii baa albaanka furto way yaabta waxta ninkana waxbaan ogeyn shaqeynaysa muxuu ahaa markaasay gabadhii baa haddana markaaba tiri way yar dhaqaaqday markaaba haddana kusoo noqotay markaasay tiri walaal heblaay ma joogto markaasuu yihi xaggee tagtay markaasay ka tiri meed waxba ogeyn maxaan ogahay heblaay way dhooftay oo xaggee tagtay holland bay tagtay oo waa la guursaday ninkii marud ilaa halkii buu kasoo noqday isagoo yaabon bu inamadiu ka kacu kusoo noqday marka qisadii buu uga sheekeeyey kadib abwaankii halkii uu ka sameeyey marka markaa ninkii baa wuxuu ku riyoonayaa isagoo jibuuti joogo iska horday inuu holland joogo gabadhii la joogo uu la socdo markaa wuxuu ku dhahaa anigoo hurdaan riyada anigoo hurdaan riyada holaadaadaya halkaad joogtid baa habeenkii layga helaa markaa saas dhacay waa
dhowaan waxaad gaadhayeen muqdisho hargeysa bal haddaad nooga warantayn ka waran maxaad odhan iyo fanku siduu ku yahay magaalooyinkaasiyan soomaaliyeed wallaahi horta niyahow rabadaanow muqdisho ayn hawlo shaqa aan u tegey isla marka ahaan uma aan diyaar ahayn inaan barnaamij ka dhigo muqdisho waana markii iigu horreysay nolosheeda aan arko bishan rabadaan bishii rabadaan ina dhaaftay kowdeedii bay ahayd yaantii igu soo gashay rabadaan kow horta arrin mucjisaan ku arkay waxa weeyaan waa meel hawadeedu ayna kaaba cadhaysiinayn marnaba waa meel aada iyo aada iyo aada u hawo fiican waa meel aada iyo aada u qurux badan waxyaalaha kale aan kala yaabay aan kasoo arkay muqdisho waxaa kamid ahaa waddan koob iyo labaatan sano oo dagaal ka socdo oo intaasoo dowladood iyo intaasoo awoodood ay ku hirdamayeen oo haddana dhismihiisu sida uu yahay iyo siduu taagan yahay aan la yaabay dadka markaan weydiyen ka yidhi waddankan intaas sano dagaal ka socday haw siduu u dhisan yahay jawaab cajiibay siiro cidhaadeen inta dhinac laga duminaya dhinacna waa laga dhisayey
aad iyo aad waa jawaab la lagu qanco bal dhinaca kale hargeysana ka waran hargeysa is very nice wallahi waa meel aad iyo aada u fiican waa meel hawo macaan waa meel nabadgelye ah samarkii hore ayaan tegnay iyadana oon bandhig faneed ka sameynay aniga iyo fanaanadeenii kalsoon bacdo iyo caana marwo waa meel aad iyo aad u fiican aad iyo aadna loogu soo dhaweeyey fankana aad iyo aad loogu jecel yahay naftii heesta naftii maxaad odhan leed cabdiraxmaan heeska naftii ordaysaba waxbaa eryaye anoon isogeyn ma kuwa imi waxaad sameeyey abwaan calisenyo laaxinku waa aniga waa qiso cajiiba ayuu iga sheekeeyo waa nin gabar jecel markaasaa jacaylka awgiibaa gabadhii isaga oo meel kale u socda oo kaba soo qaad inuu magaalo kala tega doonaya ayuu is arkaya isagoo gurigii gabadhii uun garaacaya sa ka fursa markaasuu togaanaya waa ugu baryaya inuu halkan joogo markaasuu kuleeyahay naftii ordaysaba waxbaa eryeye anoon isugayn ma ku imiye
barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkanna intaas ayaan ku soo afjarayaa intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo